haatanna dhinaca waqooyi bari ee dalka kenya waxaa weli magaalada gaariso ka socda rabshadihii shalay ka bilowday halkaasi kadib markii la dilay saddex askari oo kenyaana wararka naga soo gaadhaya gaarisa ayaa sheegaya in militariga kenya ay maanta rasaas ku fureen dad isku soo baxay suuqa gaarisa halkaasi oo ay ku dhaawacmeen inta la ogayo shan iyo toban ruux wariyaha v o eeda ee waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada gaarisa kumanaan dad ah oo ganacsato garad aya dad kaloo u soo hiiliyey dadkii shalay ay ku qabsatay masiibada ballaaran ee xoolahooda ay kaga gubteen suuqa weyn ee bartamaha magaalada dhacagaarisa ee loo yaqaana suuq mugdi ayaa saaka aroortii waxay soo buux dhaafiyeen suuqaasi biyihii ay ka soo qaateen markayna garacaayeen ay noola imaadeen anaganaga ku sheega markiunbaa la jabsaday waa la jabiy marka hore maogi war waxaa militarka jabsadaa oo wada xaday oo dukaamaha biyahooda xataa aruursanay badanka dadkani waxay isku dayeen inay damiyaan dabka ballaaran ee ku sii fidayay suuq mugdi iyadoo istoorada iyo weliba daara waaweyn oo min saddex dabaqa ayaa sidoo kale waxaa dhulka galay ilaa iyo labada dabaqee kore waan carnay meesha xaydaaran galnay oo loojka erbaabkan carnay waa la soo kacay laba nin oo militariga soo kaceen batrool bay wateen caag batrool caaga batroolka garjimay ku bilbileen kabriid bay ku daareen markaa holic baana soo galaan kalfaanaga marka dhulka ku duucay ku go'een batrool bay la dhaceen nimanka batrool bay wateen dadkii halkaasi ku xoolobeelay waxaa ka mid ahaa boqolaal haween ah oo ah waratooyin suuqaasi noloshooda ka soo dhacsanayey maryamo ismaaciil baa lii dhahaa suuqa mugdi baan ku ganacsanayne hantidaynina kenya way ku talagayna sidan ee yeesho hadda saacadda laga bilaabda carana qaxooti la'aan bay ka soo suubisay oo way dejisay annakana wayna laahnaysaa dowladda kenya kabeeki baa noo soo diray annaka inana sulxumadan ayna yeesho military iyo yarowlaana yeeleen saacadda laga bilaabda dowladda kenya hadday askar lagu soo dirto waxay noqon kenya soomaaliya kaa ka dhigayna waxayna naga qaban kartona ma laho dowladdeeda hanaga daafacdo maajir col ka dhan
ilma agoomaan ku korsanayne hantida waa inaga burburta wixii aan haysanne miisaankii adduunkii lacagti sidanaan ka taagannahaa dowladda kenya hadaysaa noogu talagasha sii soomaalin baa arrin noqoni waan ka qahaynaa annakana sifkismaanyaan guuraynaa afadale annaka sidii soomaali noqonaa noo dhaanta wakaa buraayo ilma waxaan ku korsanaynaa barkaanya agoomaan haysanne waxaan haysanne malaha suuqanaan ku nooleen haddana haddii sidan nala yeelo oo hantidii nagala burburiye waxaan rabnaa inay sidan dowladda ay noogu talagashay inaan oo buntuq afkiis noola qaat oo nala dhimeey xoolahayna dhamaaldhammaadeen annaka nala dhimeey ma noolo shal afkaa bas meeshaa la lii saaray buntuq oo liigu dhuftay oo ilaahay xaggiisaan ku soo baxsan dad nool ma nihin biyii qurunka afkaa inka wada qulqulaay ase wax ku gaarin waa macaanoo aniga maskaxdee saan wasaqda ugu qulquli meeshaas dhabarka ee muxuu ahay waxa liigu dhuftay qori madaxa dhan hadda kamaba hadli karin saas markaan u foorsada biyahaasa iga qulqulaayo caawinkaas si tamaradaas la eg marka dhibaato intaasay ahaan kartaa xoolo mabahay warkaad maba jirta nafteydii ama muxuu ahay aad dhibaataysanoo sas u qulqulahaya xaaladda markay halkaasi marayso ayaa ciidamada militariga dalkani kenya ay soo buuxdhaafiyeen suuqa iyo weliba deegaanada ku hareeraysan jawiguna wuxuu isku beddelay sida tan halkani waa isbitaalka guud ee degmada gaarisa waxaana loo diidan yahay saxaafaddu inay gudaha u galaan iyadoo ilaa iyo iminkana dhakhtarka isbitaalka uu noo xaqiijiyey dhakhtarka isbitaalka doctor muuse uu u xaqiijiyey saxaafadda ilaa iyo shan iyo toban qof oo dhaawaca in la keenay shan iyo tobankan qof ee dhaawaca ayaa lix ka mid a waxaa ku yaallo risaas ay la dhaceen ciidamada militariga sidaasi waxaa idaacadda v o e da u sheegay doctor muuse madaxa dhakhtarka guud ee isbitaalka degmada gaarisa dadaal fara badan kadib waxaan gudaha u galay isbitaalka guud ee degmada gaarisa waxaana tegey woodka ragga halkaasna waxaan ugu tegey dad aad u fara badan oo kuwii shalay kusoo dhaawacmay iyo kuwii maanta kusoo dhaawacmayba ah wiilkan yarkay magaciisa ku bilaabayo waa arday loogu tegay iskuulka county high isagoo imtixaankii dugsiga sare ee sannadda labada kun iyo labaiyo tobanka ku jiro ayuu gacanta ka dhaawacmay aadan aqaani iskuulka noogu soo galeen alf xabadda noogu furan alf anoo galad erdistaan ay gacanta iga dhacday jamaa kalena asna maxaa warday hadda ani markii aan arkay wax markii aan aan arkay markii aan xanuunsaday duc carre eh halka ninka ma jiray isbitaalka intii aan ku sugnaa waxaa soo gaaray isbitaalka mudanaha laga doorto deegaankani mudane aadan barre ducaale oo ku tilmaamay in dowladda dalkani kenya ay ka gaabsatay kana gabi dhacday in ay wax ka qabato xaaladda ba'an ee ku sii fidayso xarunta gobolka waqooyi bari toban gaaraysa ayaa xabad ku dhacday barkood ku jiraan fiyatarka dhowr iyo kontonna oo dhaawac weynna way jiraan marka waa talo annaga noo taallo haddii saddex askari la dilay magaalo loo baabi'inaayo magaalo loo gubaayo haweenkan loo kufsanaayo dadkaana xabad loola dhacayo waa mid annaka aan ka tashan doonno ilma iskool dhiganayaan oo imtixaan samaynayaan ayaa xabado lagu furay oo haddaan kula hadlaya ardaydii baa xabadaha fiyatar ku jiraan marka waxaan dhihi lahaa wasiirka difaaca magaaladana u dhalatay gobolkana u dhalatay dadkan waa dadkaadii xalayna waan kuu sheegay ciidamadaada adi aad hogaamiso magaaladaanada nooga bixi kaambigaada meeshan ka rar annakii ayaka islama deganaanayna magaaladan suuqa weyn ee suuq mugdi sidoo kale waxaa shir jaraa'id ku qabtay hogaamiyaal kaloo ay ka mid ahaayeen mudane naasir maxamed doolaal joofle oo ku sheegay inay tahay mid weji gabax ku ah wasaaradda gaashaandhigga dalkani kenya in iyadoo nin soomaali uu hogaaminayo waxaan aad iyo aad uga xumahay arrinta foosha xun oo magaalada ka socoto run ahaantii arrintan waa arrin aanan aqbalaynin haddaanu madaxnahay masaakiinta aan waxba galabsanin inaan saa loo galo khalad weeyaan waana ka xunnahay annaga waxaan leenahay haddaan nahay madaxda regaaris shicibkeena waan la taaganahay dhibaatadii ku jiraan waan la taaganahay dowladdana waxaan ka codsanaynaa si mataqaanaa inay uga fiirsadaan si degdegna ay jawaab ku bixiyaan cumlaadiinka gobolka waqooyi bari ayaa sidoo kale waxay ahaayeen kuwa ka qayb qaadanayay maanta in ay arrinkani wax ka damiyaan madaxa golaha imaamada ee gobolkani waqooyi bari sheekh xasan cami ayaa waxa uu ku sheegay in arrinkan uu yahay mid aan horaan u soo marin gobolkani waqooyi bari maantana ma aragtay laba iyo saddex askari oo la dilay inay ma aragtay ummad dhan iyo magaalo dhan loo baabi'iyo runtii waa wax laga xumaado waa wax lamana filaan eh waxaana kaloo nasiib darre ee ninkii ma aragtay defense ministerga ahaa ee ciidamada militariga u weynaa inuu haddana nin annaga naga tirsan uu yahay oo ka tirsan magaalada gaarisa iyo county ma aragtay northeastern gobolka waqooyi bari khaas ahaan hatana gaarisa county waxaan leenahay ninka countiga ma ninka defense ministerha sidan si uu ma aragtay istaahisho ma oo sharaftiisa iyo magaciisa ma oo arrintan ayada haddii uu wax ka qaban waayo waxaan leenahay iscasilo wax kale oo na deeqi kara ma laho inuu ninkaa iscasilo ma ogin guud ahaan gobolkani waqooyi bari iyo weliba degmada gaarisa ayaa waxaa laga dareemayaa xaaladda cakiran ee qabsatay xarunta gobolka waqooyi bari iyadoo isku socodka gaadiidka iyo weliba badeecaduna ay noqotay mid cariiri gashay maxamed faarax shire v o a gaarisa